weli waxaa magaalada muqdisho ka soconaya afduubka iyo dhibaatooyinka kale ee ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo dadka shacabka ah ku qasbaya in ay ka qayb galaan doorashooyinka ciidamada dowladda federaalka ayaa guryaha ugu galaya dadka rayidka ah iyaga oo aan kala reebanaynin dadka xanuunsan iyo kuwa kale intaba muuqaal qabsaday baraha internetka ayaa lagu arkayaa ciidamo qori caradii ku kaxaynaya arday iyo macalimiintooda iyaga oo xitaa aan dhaafaynin haweenka umusho ah walaalayaalow saanaan haysan qasabaa lagu cudaynaya ujeeda hooneydan qasabaa lagu saaraya hawaanba doorashada haloo fakado waaye xoog ku codayaan haysata kaas askari ujeedaa qasab aniga hadda umula ahayaa dhay saddex inoo yirisma ii joogaana dhay guri waxaa ku dhaafanaa malgas ee kale ay daba taagan yihiin dhibkaasaan haysto wallahi bilaa kuwaan ilaahi hanaga qabtee leedaakaas ushiisa fiir balaayo ul weyne
dowladda federaalka ayaa weli wadaa weerarka ay ku hayso dadka shacabka ah ee muqdisho ku sugan